tuulada banaaney waxay ka mid tahay tuulooyinka hoos yimaada magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxay qayb ka ahayd deegaanadii uu saameeyey fatahaadaha webiga shabeelle balse waxay hadda ku guda jiraan tacabka beeraha ee xilliga jiilaalka guddoomiyaha tuulada banaaney cabdulaahi ibraahim cali ayaa radio isnaa kaga waribixiyey xaaladda tuulada isagoo sheegay in xilligan ay u baahan yihiin taageero dhinaca walba ah waxauna tilmaamay in codsiyo badan ay u direen hay-adaha balse weli jawaab ay ka sugayaan yow xaalka tuulada banaaney waa xoogaa bariga dhex waay xoogaa maanta kasaxaad oo saa-id aragii saameeyey tuulada boqola diga boqola diga sagaan kalama hayso bata sideetan diro boqolkii digriyo sideetan kalama hayso banaaniya waa qaybta oo beeraha ebri waa beeraha xilina hadda oon joogno waxaan tabcanahay hadda aan tacabno waa hadda waxaan ku garnaya deerta aan ku garnaya waxaa la tacbay bariis galey isin wallahi hadda waxa danaga caabin waayo kuwa yaroo oo badnayna macaamil oo badnayna la keena oo iska yaro beledkii beledkii weyn waaye oo dhaqan waaye oo sideed boqol iyo kontor koos banaaniye waxyaraha la keena boqol koo ama boqol iyo konton koo afaa u keentahay walaada kala malahaaya wax kala lahaayo ma jirtaba xoogooday maasha xoogooday maasha dadka hadda waxaan ahaa cabashayaal badan aan gudbini cabashaan gudbin cabashadii hadda waa maqan yahay laakiin wax gacan ku jiro oo hadda haysan oo gacan ku jiro oo mala keeni ma jirto dhinaca kale guddoomiye cabdulaahi ayaa wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabeelle ka codsaday in laga caawiyo agabka beeraha wasaaradda beeraha waxaa u diraynay waxaa codsi aan ka rabnaa wasaaradda beeraha wasaaradda beeraha anaka waxaan ku tiirsanay beer tuulada banaani ah beeraan ku tiirsanay wasaaradda inaga caawiso beeraha dalkii abuurkii inaga caawiso aniga waxaan u badanahay tuulada banaani dadkii hore oygii hore seed bare lagsoo gaari oo odagi jiri biisugi jiri oo dabir ogsi kala sheegi jiri waktigaas aan banaanay ahay oo jiri jidda ama jawr dhihi jiri waa banaanay waxaan baahanahay inay wasaaradda inaga caawiso baxri yuurey kisbiyo abuur galey abuur diir abuur bariid waa baahanahay wasaaradda inaga caawiso dadka intaas waa baahanahay beer oo beer xaggeed iyo tuulooyin badan oo ka tirsan gobolkani shabeellaha dhexe waxaa laga dareemayaa saameyntii uu ku yeeshay fatahaadaha webiga shabeelle inkastoo hadda laga kabanayo balse beeraleyda waxay u baahan yihiin dhinaca beeraha in laga taageero